xeer ilaaliyaha dalka iiraan ayaa shaaca ka qaaday in la kala diray booliiskii anshaxa ee dalkaasi iiraan kadib markii mudaharaadyo ay ka dhasheen gabadh xabsiga ku dhimatay iyada oo loo haysto inaanay xijaab xidhnayn wariyaha v o a ee bariga dhexe xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan qaahiro ka soo diray
dacwad oogaha guud ee dalka iiraan moxamed jacfari ayaa ku dhawaaqay in la baabi'iyey booliska anshaxa ee dalkaasi kuwaasoo u xil saarnaa inay la socdaan sida haweenka ay ugu hoggaansamaan xijaabka waddooyinka moxamed jacfari ayaa shir jaraa'id ku sheegay in booliska anshaxa uusan wax shaqo ah ku lahayn garsoorka sidaasi darteed waa mid la baabi'iyey mudaharaadyo waaweyn ayaa gilgilay dalka iiraan tanii markii ay geeriyootay mahase aamini oo labaiyo labaatan jir ahayd kadib markii loo xiray in ay u hoggaansami weyday xijaabka warbaahinta dalka iiraan ayaa sheegtay in kala diridda booliska anshaxa ee dalkaasi aysan macnaheedu ahayn in la bedelay sharciga xijaabka xeelleerayaasha dalka iiraan ayaa sheegaya dibadbaxyaasha ayaa la filayaa inay u arkaan tallaabadani mid aan ku filneen oo soo daahday sababtoo ah waxay ka cadhaysan yihiin arrimo badan oo ay ka mid yihiin faqriga iyo musuq maasuqa hareeyey dalkaasi halka qaar kale oo dadka gorfeeya arrimaha iiraan ay u arkaan in tallaabadani caddeen ay u tahay daciifnimo soo wajahday dowladda iiraan booliska anshaxa ee dalka iiraan waxaa la aas-aasay intii uu xilka hayay madaxweyne maxamuud axmed najaad si ay u faafiyaan dhaqanka dhowrsanaanta iyo xijaabka iyaga oo bilaabay howlgalkooda sannaddii labada kun iyo lixdii ku dhawaaqista kala dirista ciidamada booliska anshaxa ee dalka iiraan ayaa timid maalin kadib markii xeer ilaalyaha guud ee dalkaasi uu sheegay in baarlamaanka iyo garsoorka si wadajir ay u eegayaan suurtagalnimada in wax laga bedelo sharciga dhigaya in haweenka ay madaxa asturtaan madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra'iisi maalintii sabtida hadal uu ka jeediyey telefishinka qaranka ee dalkiisa ku sheegay aas-aaska jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan waxaa lagu qeexay dastuurka laakiin waxaa jira habab dabacsan oo lagu hirgelinayo mabaadi'da dastuurka xijaabka haweenka ee dalka iiraan ayaa noqday mid qasab ah afar sano kadib markii ay dhacday boqortooyadii xukumaysay dalkaasi iyo aas-aaskii jamhuuriyadda islaamiga ee sannadii kunsagaalboqolsagaaliyotodobaatankii muddo shan iyo toban sano ah booliska anshaxa ama akhlaaqda ayaa soo saarayay digniino ku wajahan haweenka ka hor inta aan la bilaabin xariga iyagoo dumarka ku boorin jiray in ay xijaabtaan doorka booliska anshaxa ee dalka iiraan ayaa horumar sameeyey xiliyadii dambe laakiin had iyo jeer wuxuu ahaa mowduuc muran ka taagan xitaa musharaxiinta madaxweynaha dhexdooda labiska dumarka iiraan ayaa si tartiib tartiib isu bedelay gaar ahaan xilligii madaxweynihii hore ee dalka iiraan xasan ruuxaani oo ay caado noqotay in la arko haweenka dalka iiraan oo surwaal xiran iyo xijaab khafiif ah laakiin madaxweynaha hadda xukuuma dalka iiraan ibraahim ra'iisi ayaa bishii juulaaya ee sanadkani ku baaqay in la abaabulo dhammaan hay-adaha dowladda si loo hirgeliyo sharciga xijaabka ee dumarka boqortooyada sacuudi arabiya oo ah dowlad ay xafiiltamaan dowladda iiraan ayaa sidoo kale adeegsataa booliska anshaxa si ay ula socdaan u hoggaansanaanta xijaabka iyo habdhaqanada kale ee bulshada xuseen saxnuuni v o a qahira